Guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ah naaduqa magaalada Muqdisho Doctor Xasan Maxamed Xuseen Mugaab ayaa dhagax dhigay dib u dhiska laamiga Soobe oo muhiim u ah isku socodka bulshada caasimadda, isla markaana ku burburay roobabkii xoogganaa ee ka da'ay magaalada Muqdisho. Munaasabadda dhagax dhigga waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Banaadir, guddoomiyaha degmada Hodan, ganacsato, odayaasha dhaqanka, agaasimayaal iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Xasan Maxamed Xuseen Mugaab, guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaana sheegay in maamulkiisu uu awoodda saarayo dib u dhiska wadooyinka.
Waxaan maaraj u joognaa munaasabad aan ku dhagax dhigayno oo aan jaayigii dhignay dib u dhiska iyo dib u dayactirka waddada Soobe yacni ay maaragtay burbur weyn soo gaaray roobabkii lixaad ka lahay magaaladan ka da'ay sidaan hore u ballan qaadnay annagoo fulihayno awaamirtii tilmaamaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee ah in shacabka magaalada mar walba lala garab taagnaado adeegyo dhinac kasta leh hadday ah leh dhinac waxbarasho dhinac caafimaad iyo dhinaca dibudhiska magaalada halkan sidaan hore u ballan qaadnay waxaan saakay dhagax dhignay dib u dayactirkii waddada soobe isla waxaana rajaynayaa isla caawaba inay shaqadan bilaabatana shirkaddii waxaan ka rabnaa aan kula heshiinay oo si wanaagsan oo sharaf leh oo taya lehna ay u dhisanta haddii ilaah yidhaahdo waddooyinka aan dhisi doonnaa ma noqon doonaan kuwo roob hal mar hadduu roob yimaado duduma oo burbura ma noqon doonaan insha allahu tacaala waddooyin marka horena laga soo heshiiyey la soo injineeray intay dhismaha socotana isha lagu hay doona haddii ilaah yidhaahdo damaanad iyo warantina leh oo annaga iyo shirkadda aan ku heshiino haddii ilaah yidhaahdo ayaan dhisi doonnaa ma noqon doonto waddadan kali ah waddada waa waddo muhiima dabcan saa la socotaan dhowr degmo ayay isku xirtaa isu socodka magaaladana muhiim ayay u tahay waddadan waxaa noogu xigi doona waddooyin waaweyn oo maalmaha soo socda iyaduna la dhagax digi doono maalmaha xurriyadda waxaan halkaa idina ka caddaynayaa insha allahu tacaala waddadii shaqaalaha oo idina burbur weyn soo gaaray in dib degdeg loo dhisi doono haddii ilaah yidhahdo dhowr maalmood ka hor ahayd markaan ku dhawaaqay in zooba aan dhisayno waa kan maanta waa dhisayna insha allahu tacaala haddana halkan waxaan ugu sii dhawaaqayaa si aan u xujowno oo mar walba ay shaqaba mid ay noo dhiibto shaqaba mid labaad ay noo dhiibto waddadii shaqaalaha ayaan dhisi doonaa insha allahu tacaala oo maamulka gobolka banaadir dowladda hoose xamar ay dhisi doonto xasan maxamed xuseen muungaab guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxa uu bilaabay dib u dhis xooggan oo lagu sameynayo waddooyinka ku burburay roobabka iyo horumarinta kaabayaasha muhiimka u ah isku socodka bulshada gobolka banaadir